dowlada hoose ee degmada boorama ayaa ahaa daamur saartay wadada isku xiraysa boorama iyo jaamacadda camuud wadadan ayaa mari muhiim oo u ah halka ay ku taalo jaamacadda camuud iyo xaafadaha ka agdhow ku-xigeenka maayarka boorama axmed cali xidiga ayaa ka waramaya halka ay maraysa wadadan runtii aad iyo aad bay farxad weyn ugu tahay bulshada in horumarkii aanu waxa weeye gacanta ku hayno degmada boorama iyo bulshada booramana waxaanu ka codsanaynaa in horumarkaa la garab istaago in horumarkaa la garab istaago in waxa weeyaan wixii lagu darayo qofkii hal doolar ku daraya qofkii saddex doolar ku daraya qofkii toban doolar ku daraya horumarka degmaday qayb weyn ka tahay waxaanu rajaynaynaa in maanta berri toolan maalinta aanu ka tegi doonno ilaahay idamkii waxaanu rajaynaynaa in magaalo in horumarkeeda la sii fidiyo mooyaane aan magaalo lagu dhex dawaqaynin in horumarkii hore laga qabtay in waxa weeyaan dib loogu mashquulo oo dib u baaba'aan ma rajaynayno waxaanu ka rajaynaynaa in horumarka aanu qabanaynaa uu noqdo mid sustainable ah oo joogto ah oo aan kharash dambe iyo culays dambe aanu inaga gelin qaar ka mid a xubnaha goobjooga u ahaa ee iskugu jiray xildhibaano gola deegaan iyo waxgaradka boorama ayaa ka mahad celiyey run ahaantii waxa weeyaan waddo ka duwan waddooyinkii hore ee degmada laga samayn jiray waa asbaltic road ama waxaan aynuu naqaano roogga marka kan waxa weeyaan wuxuu isku xidhayaa jaamacaddii iyo magaalada inteedii kale jidkan waxaan rajaynaynaa inuu culays badan magaalada ka dejiyo markuu dhammaystirmo waxa balliciisu uu yahay labiyo toban mitir tigneska aan dhigaynaana waa 5 centimeter after compaction marka qaraaca kadib 5 centimeter weeyi marka waxaan rajaynaynaa inay shaqadani si qurux badan ku dhammaato
waddadeenna kolba waxay naloo qabtaa si ay noogu shaqeeyaan sannado badan waxyaabaha hargadaamada u keenaya ama dhibaya aan ka ilaalinno madaxdana aan ku dhiiri gelinno waxaa weyn degmada loo doortay inay wax qabtaan maayir ku-xigeenkii kolley xubno ka mida waxaa weyn golliyi degaanku inala joogaan iyagana waxaanu ku waalinaynaa inay u sameeyaan ankood gaara mainteniska amba dayactirka waddooyinka waxa weeyaan dadweynaha waxaan leeyahay waddooyinkii aad sugayseen barbilowgoogii waa kuwaa bilaabmay muddayroo koobanna ku bilaabmay waxaa laynaga rabaa markaa inaan ilaashanno oon waddooyinka lexejeclada aynu ka leenahay ay noqoto taan guryaheenna ka leenahay taasi dadweyneaan leeyahay si kastaba waddadan ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay maristeeda ardayda jaamacadda camuud iyo dadka deggan xaafadaha u dhow